barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddex iyo labaatanka bisha noofembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegeystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkana aanu ku eegi doono hal abuurka dhallinyarada ee farsamada gacanta dhallinyarta beryihii hore waxaa moodaa in shaqada noocaan oo kaleha ay bannaanka ka istaagnaayeen aysan fahamsanayn qiimaha ay bulshada u leedahay iyo waxyaabaha laga soo saaran karo laakiin maanta waxay ku baraarugsan yihiin dhammaantood waxa keliya ee wax laga heli kara in ay tahay farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan ha ahaato korontadii ha ahaato la hagaajinayey ha ahaato taleefanadii ama tiiviyada la cilad bixinayay
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihiina waad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
shirkadda amazon ayaa maxkamad heer federaal ah jimcihii u gudbisay dacwad ka dhan ah waaxda difaaca maraykanka kadib markii ay waaxda siisay shirkadda microsoft qandaraas ay labada dhinac ku tartameen qandaraaskan oo ku saabsan casriyeynta habka difaaca dijitaalka ee wasaaradda difaaca maraykanka ayaa waxaa ku kacaysa toban bilyan oo dollarka maraykanka ah amazon ayaa si aad ah loogu saadaalinayay inay qandaraaskani ku guulaysan doonto hase yeeshee bishii agoost ayuu madaxweyne trump su-aalo geliyey in amazon ay mudan tahay qandaraaska iyo in kale maamulaha shirkadani jeff bezos oo ah ninka ugu taajirsan dunida sidoo kalena ah milkiilaha wargeeska the washington post ayaa si aada u dhaliila maamulka madaxweyne trump trump ayaa isna washington post ku tilmaamay warbaahin beenta faafisa
saddex askari ayaa la sheegayaa in lagu dilay weerar lagu qaaday saldhig booliis sida ah ay ku warrameen mas-uuliyiin ka tirsan koonfurta galbeed ee dalka colombiya mas-uuliyiintaas ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay koonfurta galbeed ee dalkaasi laguna dhaawacay toddoba qof ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka xogeyaha magaalada weerarka lagu qaaday jem asbrila ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka u faafisa dalka faransiiska ee a f b in weerarku aanu la xiriirin mudaharaadyada loogu soo horjeedo dowladda muxaafadka ah ee madaxweyne ifan doga
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a duhur wanaagsan dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana inoo soo diyaariyey waryaheena magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka oo ay marti igu yihiin cabdirasaaq maxamed cabdi iyo xanad duraan muuse xanad cizo waxaynu ku soo qaadan doonnaa waayadii u dambeeyey waxaa dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi kusoo badanayay dhallinyaro soomaaliyeed oo hal abuuro kala duwan kusoo bandhigaya gudaha dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi oo ay xaafadda isliin ugu horeyso hal abuurada ay soo kordhinayaan dhallinyarada waxaa ka mid a farsamooyinka gacanta iyo cilad bixinta moobelada iyo sidoo kale dhiirigelin iyo wacyigelin dhinaca bulshada ah oo ay dhallinyarada soomaaliyeed ay u sameynayaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkani kenya kusoo dhowaada marka hore barnaamijka ugu horeyn waxaan siinayaa cabdirasaaq maxamed kusoo dhowow waa ku dhowahay barnaamijka qadar aad ayaa u mahadsan tahay cabdirasaaq waxaad ii sheegteen inay hal abuurada dhalinyarada ay sameynayaan ay soo badanayaan waayadan dambe adigu dhinaceed oga jirta
aniga waxaan uga jiraa dhanka muxuu ahaa farsamada ama qeybta farsamada ee gacanta ayaan ku jiraa waxaan mas-uul ka ahay ama muxuu aha xarun lagu tababarto ama xarun muxuu aha lagu sameeyo taleefanada noocyadooda kala duwan iphonada ha ahaadaan samsunada ha ahaadaan cilad kastoo ay qabaan bedelida skriinyada muxuu ahaa tajka iyo muxuu ahaa ool wax walba oo ku saabsan muxuu ahaa taleefanada ayaan qeyb ka ahay waxaa moodaa beryihii hore dhalinyarta soomaaliyeed in ay wax saameyn ah ku lahayn xagga farsamada gacanta khaasatan markii loo fiiriyo muxuu ahaa taleefanada laakiin beryahan dambe waxaan arkaynaa ama sanooyinka u dambeeyey ee dhalinyartii ay ku baraarugeen sidii ay u baran lahaayeen ayaga oo kulejyada qaarkood ee wadankani u aadaya in ay wax kusoo bartaan si ay u farsameeyaan taleefanada maadaama ay soomaalida ay tahay qeybta ugu badan ee xaafadda islii taleefanadana ay yihiin waxa ugu badan ee la isticmaalo waqtiga maanta la joogo ciladoodana qof bixiya ay muhiim u tahay marka waxaan ka mid ahay fundiyaasha faraha badan ama muxuuha farsame yaqaanada faraha badan ee ka midka ah xaafadda islii ku nool marka meesheedana muxuu ahaa ciladaas ayaan ku sameynaa qeybta farsamadana muxuu ahaa aniga ayaa ka saara nooc kasta oo cilada ahna meesha ayaan ku xalina waayahay cabdirasaaq waxaa jira xarumo kale oo kuwaaga lamida oo ganacsi oo xitaa ay leeyihiin dadkan kala duwan ee aynu ku dhex nool nahay ee magaalada ku nool maxay oga duwan tahay xaruntaada xarumaha kale waxay uga duwan tahay xarunta horta waxaa iskale wiil soomaaliyeed ayaa iskale dadka wax loo adeegaya intooda badanna waa dad soomaali ah luuqadii ayaad isku fahmaysaan muxuu ahaa dhibka ayagii marka ay ka cabanayaan si deg deg ayaa loogu xalin karaa waxaa kaloo aan anaga meesha ku haynaa muxuu ahaa farsamadii loo aadi jiray taanka hoose ama magaalada hoose ayaan u keenay oon kaga duwannahay oo xaafadii islii ay ku dhex taallaa sida aan hadda muxuu ahaa kuu sheegayba ciladaha noocooda nooc kasta ay tahayna meesha ayaan ku xalinaa muxuu ahaa muddo gaabanna waa ugu xalinaa taa ayaan kaga duwannahay barayskeygan muxuu ahaa qiimaheenan aad ayuu u hooseeya markii loo fiiriyo meelaha kale waayahay waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa hanad oo isna barnaamijka madasha nagala qaybgelaya hanad waa dhiirigeliye wacyigeliye isagoo isticmaalayo dhanka suugaanta waana hal abuure hanad kusoo dhowow
waad mahadsan tahay khadar xareed waan ku dhowahay barnaamijka marka sideed dhiirigelinta dhanka dhiirigelinta ayaad ii sheegtay inaad ka wadaan idinkoo koox dhalinyaro ah xaafadda islii oo dadka aad wacyigelisaan gaar ahaan idinkoo adeegsanaya dhanka suugaanta oo kale sideed u samaysaan horta dhiirgelinta aan sameeyo mid guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneedba waan sameeyaa macnaha waxaan ujeedaa mid aan la wadaago dhalinyaro kale iyo mid si shaksiyan aan u sameeyo midda dhalinyarada aan la wadaagno dee qof kasta oo maxaaratole soomaali ah amba muslim ahba guud ahaan iyo gaar ahaanba bay ku waajibtay in maxaaratole waxa ka socda bulshada dhexdeeda sida wanaagana uga qayb qaato wixii dadka u fari karaan ka faro isagana uu maxaaratole bulshada qeyb ka noqdo aniga midda hadda aan sameeyo waa mid ii gaar ah waa dhiirigelin aan muuqaalo aan sameeyo muuqaaladaasoo aan soo qaato ereyo aan qorto waxa afka qalad lagu lahaa script oo kale aan qorto aan diyaarsado markaasa waxaan sameeyaa baan baan duubaa markaas baan muuqaal u sameeyaa ka turjumaya waxa aan ka hadlayo muuqaaladaasna badanaa waxay ku saabsan yihiin shakhsiyadda qofka bini aadamka ah iyo siduu isku bedeli lahaa baan baan diiradda saaraa waxaan u kala qaadaa laba qaybood qaybna waxaan ka dhigaa hadal caadi ah oo qofkii anoo caadi wax ugu sheegaya si uu caadi u dhegeysto markii aan hadalka u dhammeeyo isla videogaas dhexdiisa ama muuqaalkaas dhexdiisana waxaan ku sameeyaa ayadoo suugaan ah baan u bedelaa si kuwa suugaanta wax ku fahmana ay u fahmaan kuwa afka caadiga wax ku fahmana ay u fahmaan dhiirigelintaas keliya ma ahan hadafkaygu ma ahan in qof keliya qof soomaali ah bas uu dhegeysto laakiin qof kasta oo luuqadda soomaaliga wax ku fahma aba fahmaya inuu dhegeysto shaksiyadiisana ay wax ka bedesho waxaa laga yaabaa hal eray oo adiga kugu jiro oo aadan adigu isticmaalayn amba hal fikrad oo adigu kugu jirto oo aadan isticmaalayn in toban qof haddaad u sheegto shan ka mida intay kaa faa'iidaan ay ayagu isticmaalaan toban kalena ay kusii bedelaan marka suugaanta oo kale markaad isticmaalayso wacyigelinta u isticmaalayso suugaanta way ballaaran tahay qaybteed ka isticmaashaa ama dhanka gabayadaad isticmaashaa ama dhanka heesaad isticmaashaa ama maasooyinkaad isticmaashaa qaybtee isticmaashaa waa tahay waa runta suugaanta way kala duwan tahay qofku suugaanta wuxuu kusoo bandhigi karaa qaabab kala duwan hadduu riwaayad buu ku dhigi karaa iyadoo wacyigelin ah waxay ka mid tahay suugaanta anigu suugaanta aan isticmaala waxay tahay waa erayo xigmadaysan tusaale ahaan u neefsa sidii naflihii u nuursa sidii nalkii u naaxsa sidii naqii ha noqon nacab nolosha dila naf baad noloshaada iyo u tahay noolaha kaleba cadceedda nasiixada ah lixaadka naruurada ah awlaadda nasiinada ah hantida noocyada xardhani rabbaa noo wada nasixay nasiiyoo nooga dhigay nusqaan aan lagu nagaan waa sidaas way dheer tahay nisbe u nisbe sidii nisbe noloshaada dhami inay- inay taal naxash korkiisa shukriga waa lagu nastaa dulqaad baa lagu nabdaa waxsiin baa lagu nuglaa nagaanshana lagu helaa marka een, suugaanta noocaasaan isticmaalaa oo aan qofka shakhsiyadiisa ku cabirayo sidoo kalena aan u tilmaamayo waxyaalaha qofka biniaadanka ah waxaa ka mid a waxyaalaha aan tilmaamo sida waqtiyada qofka uu dareemayo waxyaalaha murugada amba stresska waqtiyada uu qofku kulul yahay amba waqtiyada uu murugada dareemaya inuusan go-aanka rasmiga uu noloshiisa ku jaangoynaya inuusan qaadan baa ka mid a waxyaalahan qofka ku wacyigeliyo waxaa ka mid a waxyaalaha qofka aan ku wacyigeliyo een, waqtiyada hore ee maalinkiisa in uu hagaajiyo si maalinkiisa oo dhan uu hagaago macnaha waxaan ka wadaa tobanka daqiiqo ama ama one hourka saacadda ugu horeysa oo maalinkaaga haddii aad qurxiso waa haddii intaad kacdo five b m oo kale amba shanta aroornimo intaad kacdo si fiican aad aad maalinkaaga aad u hantido maalinkaaga dhan baad wada hantinaysa haddaad halkaas saac maamusho marka waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha dadka anigu aan ku dhiirigeliyo marka maxaa kugu dhaliyey inaad eh, dadka wacyigeliso En, eh, niyow en, eh, adduunka qofka kastoo bini aadan ah wuxuu leeyahay diirad fog iyo diirad soke En, aniga diiradayda soke iyo diiradayda fogba waxay tahay inaan dhiirigeliyo dadka en, inaan inaan u sameeyo wax mm, qof bini aadana uu bedeli karo dabcan dadka igu xiran haddii aan dhanka facebooka kasoo tago dhankayga whatsappka inta igu xiran adigu ugu yaraan in hal kun oo qof cagacageynaysa waaye intaasuba waxa ay jecel yihiin barnaamijka aan sameeyo intooduba maalinkii asbuuci aana barnaamijkaas aanan dirin waxaan fariimahaas ku diraa whatsapp markaan videoga sameeyo maalinkii aana barnaamijkaas dirin way isoo wada weydiiyaan saakaa ugu dambeysa waa la weydiinaya barnaamijkaas marka waxaan u doortay waxay ahayd hadafkayga koobaad horta inaan anigu naftayda ku bedelo aniga waan dhegeystaa muuqaalka markaan sameeyo anigu wax iga bedelaa kadib markaasaan dadka u diraa si uu dadkaasna wax uga bedelo marka hadaf koobaad iyo hadaf labaad baan ka leeyahay waayo waan kugu soo noqonaya waxaan siinaya cabdirasaaq cabdirasaaq een, dabcan eh, xaruntiinan aad ka shaqaysataan eed farsamada gacanta mobilada ku cilad bixisaan waad shaqaysataan oo dee dhaqaalaad ka samaysaan laakiin bulshada eh, maxay idinka faa'iidayaan oo faa'iide ah marka laga soo tago inaad idinku shaqaysanaysaan een, bulshada wax badan ay naga faa'iidayaan een, een, muxuu aha hadda ee, dhibaatadii hadda u dambeysoo kaleeto muxuu ahaa fatahaadii een, ee, webigii ee, beledweyne ee ka dhacdoo kaleeta een, si qaas ayaan uga ee, uga qayb qaadanay oo aan ku baraarujinay dadkii in ay wax sadaqaystaan ama ay ka qayb qaataan gurmadkaasi marka bulshada marna muxuu ahaa ee, wax la-aanka een, xaggeeni wixii aan helno wax la-aan kama noqon karaan oo mar walba dib ayaan ugu soo laabanaa qoysaskeeni ayaa ka faa'iidaya intii markaa meesha ka shaqaysa ayaa ka faa'iidaysa bulshada marka siyaaba dadban iyo muxuu ahaa iyo siyaabo toos ahba uga faa'iidaystaan ee, serviceka aan u heyna ee muxuu ahaa wanaagsan ee shaqada wanaagsan ee loo samaynayo ee deg dega ee ku dhisan naftirkeeda waa wax bulshada loogu hiilinayo ayagoo aan meel dheer aadeynin ayagoo aan waqti ka qaadan doonin oo waqti badan aan ka dhumaynin marka bulshada waxaa waaye siyaabo badan ay uga faa'iidaan runtii ee, muxuu ahaa inta karankeena ahna waa dadaalnaa marka maxaad isticmaashaan qalabkan aad ku hagaajisaan mobilada qalab nooceed u isticmaashaan qalabku way kala duwan yihiin een, ciladana way kala duwan tahay een, haddii ma screenka la bedelayo kaleeta waxaa loo baahan yahay in s- een, screenka la fujiyo oo muxuu ahaa qalabkii lagu fujinayo waa haynaa een, muxuu ahaa waxaa la dhahaa machine gun ee, machine gunkan ee, waxaa lagu fujiyaa wixii muxuu ahaa screenka ah loogu talagalay in lagu fujiyo waxaa jira waxyaabaha aciyada lagu hagaajiyo kaleeta oo mo- ee, microsoft oo kale ugu horeeyo ee, muxuu ahaa een, twizeradii iyo muxuu ahaa iskuruuladii oo idil wixii markaasi motherboardka cilad ku timaado idil oo aciyada ugu horeeyaan een, qalabkoodi waa inoo yaalaan een, een, cilad kasta oo nooc kasta ku saabsan ha ahaato chargebordka een, qaybta muxuu ahaa telefonka een, charger systemkiisa ha ahaato asoo complete ha ahaado asoo kala duwan ha ahaado nooc kasta oo ku saabsan cilada waa un bedelnaa inkastoo tabarteeni ah, muxuu ahaa xagga qalabka ay aada iskaga liidato aan qalabyada qaarkood aanan haysanin sida mashiinada casriga ah ee beryahan dambe suuqa kusoo biiraya oo ay ka midka tahay ee, mashiinta ee, separationka lagu sameeyo ama screenka iyo muxuu ahaa lagu kala qaado tajka mashiinada qaarkood ma haysano oo runtii een, xarunteen haddaad aragto een, waxyaabaha qaarkood kama muuqdaan laakiin een, xoogeeda waxaan saarnaa een, wixii aan awoodno ayaan mu- mar walba wax ku xalinaa marka dhallinyarada markaad fiirisid iyo dadaaladooda ay noloshooda ku kaabayaan ama ku shaqaysanayaan maxay kula tahay dhalinyarta eh, beryihii hore waxaa moodaa in shaqada noocaan oo kalea ay banaanka ka istaagnaayeen aysan fahamsanayn qiimaha ay bulshada u leedahay iyo waxyaabaha laga soo saaran karo laakiin maanta waxay ku baraarugsan yihiin dhammaantood eh, waxa keliya ee wax laga heli kara in ay tahay farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan ha ahaato korontadii ha ahaato la hagaajinayay ha ahaato taleefanadii ama tviyadii la cilad bixinayay laabtoobyadii ayaa meesha soo galaya oo dadka inta badan ay isticmaalaan marka dhalinyarta aad ayay ugu baraarugsan yihiin farsamada maanta jirta in aysan ka maarmeynin gacanta ee waagii hore wuxuu ahaa wax inta badan ee muxuu ah laga xishoodo ama muxuu aan lagu dhiiran karaynin laakiin maanta waxaan arkaynaa maalin maalin ka dambeysa in dhalinyarta soomaaliyeed ay ka faa'iideysanayaan wanaagga ay leedahay iyo waxqabadka muxuu ahaa ee laga helay iyo nacfiga meesha ka muuqdaba in ay ku dhiiranayaan dhalinyarta soomaaliyeed maanta in ay ay aadaan een, ama ay muxuu ahaa ay xafiisyo furtaan ama meelo- ee meelo ay furtaan ama ay gruub iskugu tagaan oo kaleeta sida hadda aniga aan sameeyo oo kaleeta waxaa jirta dhalinyarta qaarkood xitaa een, in aan ku siiyo muxuu ahaa si free ah in ay ku tababartaan oo kaleeta markay iskoolada hadday ka imaadaan oo kale iyo in muxuu ahaa si een, ishaada wax ka fiirsa ah ay muxuu ahaa arrintan oo kaleeta ay uga faa'iideystaan ay ishooda ay wax ka fiirsadaan si ay beri ka maalin ay ugu dhiiradaan xitaa in ay arrintan kusoo biiraan ama iskool u aadaan si ay wax u bartaan oo meel ay ayaga ay leeyihiin ay dib u furtaan waayahay waan kugu soo noqon doonaa cabdirasaaq waxaan siinayaa hanad hanadow een, marka aad wacyigelintan dee dabcan bulshada aad u samaynayso waa mid eh, soo jiidasho leh anigu gaar ahaan markaan ka fiiriya dhanka ereyada suugaanta aad isticmaalayso maxaa kugu dheliyey markii hore ma waxaa jirtay dhibaato dhanka bulshada haysata oo aad la kulantay oo oo taas ayaa kugu dhalisay maxaa kugu dheliyey maxaa las dhihi karaa n waad mahadsan tahay n waxa igu dhaliyey horta waxyaala waaweyn baa ka mid ah sida n in horta aniga aan n dhibaatooyin badan aan aniga lasoo kulmay shaksi ahaan n qofka bini aadanka ah n wuxa uu samayn karaa n shay wuxuu samayn karaa markuu leeyahay xirfadeeda amba n shaqo tusaale ahaan haddii aad qabanayso oo kale hadda waryanimada oo kale n dee xirfad baa loo bahan ya waryanimo iyo inaad aqoonteeda leedahay aniga inaan wax dhiirigeliyo waxaa igu sababay aniga muddo adiga toban sano hadda aan ku qiyaasi karo inta nolosheeda ka mid ah ama shan iyo toban sanoba aan haddaan dhaho ugu badnaan baan waxaan kusoo jiray nolol macnaha ka caakuf ah oo aan anigu mas-uulkeeda ahaa aniga aanan maxaartalo waalidisa iga dambeyn adigu wax kastoo caqabad kastoo noloshu leedahay aan kasoo maray sidaas la ajligeed mar walba nolosheeda waxaan ku qancin jiray waxaan dhegeysan jiray waxa hadda aan sameeyo dadkii sameeyey inaa wax dad baa iga soo horreeya oo dhiirigeliya luuqadda qalaad bayna ku dhiirigeliyaan englishka baan dhegeystaayoo saaid u dhegeysan jira marka aniga waxaan go-aansaday aniga maadaama aan nafteeda kusoo ilaalin jiray lacag iyo aniga awood aanan markaas lahayn maanan ku ilaalin jirin laakiin waxaan ku ilaalin jiray naftayda dulqaada wax ah oo iska sabar ah waad gaaraysaa marka taas marka aniga marxaladaas ka soo baxay waxaan go-aansaday in hadda marxaladaas inta igula jirto oo iga dambaysa marxaladaas inaan ayagana maxaaratoole garab ka siiyo oo aan garab uga siiyo ereyada aan isticmaalayo ereyada aniga aan isticmaalo ambaba muuqaalada dhiirigelinta anigu aan isticmaalo dadka igu xiran oo badanaa dhegeysta waxaa ka mid ah een, dad wax akhrista oo wadankan jooga iyo wadamada kala duwanba Een, dadka inta badan wax akhristaana badanaa ila soo xiriira oo oo ereyadan wax ka faa'iida qofku markuu diirad leeyahay oo uu wax akhristo haddii aad meeshii uu rabay uu u socday haddaad wax ka taataabato waxay waxay waxay waxay tusinaysaa inaad maankiisa soo jiidan karto Een, dadka badanaa ila soo xiriira waxaa ka mid ah gabar baa maalin een, muuqaalada qaar aan sameeyey mid ka mid ah bay dhegeysatay een, dhowr ka mid ahay dhegeysatay marka way ila soo xiriirtay waxay dhahda hanadow een, walaalow een, waxaan leeyahay tira dhowr hadaf ambaba een, dhowr diiradood baan leeyahay rabaa inaan nolosha ka gaaro Een, wayna iskaga kay qasmadeen mid aan ku dhaqaaqaan garan la ah Een, cunto iyo cabitaanna ma waayin gurigeyga waan ladanahay laakiin waxaan maskaxda ila qarxi gaadhaa marmar sidee saddexdaas hadaf oo aan leeyahay mid ka mid a aan u gaari lahaa ama mid ka mid a aan go-aanka u siin lahaa gabadhaas waxaan isku dayey inaan wax kasta oo ayada aan kaga qancin karo in horta aan ku qanciyo sidoo kale waxaan u sameeyey muuqaal ku saabsan wax allaale iyo waxay rabtay oo ku saabsanaa een, oo ii sheegtay muuqaalka markay dhegeysatay waxay go-aansatay hal midoo ka mid a shayga inuu ku dhaqaaqdo ilaa haddana kiibay haysataa shaygii markaad fiirisid dee dabcan dhibaatada hadda aad sheegtay waxaa jira dad dhalinyaro badan oo wajahaya oo adigoo kaleeta ah sidee ayay dhalinyaradu uga gudbi karaan dhibaatooyinka noocan oo kaleeta ah Een, een, eh, ninka la yidhaha khadarow een, horta een, bahashaan la yidhaahdo diiradda amba hadafku een, laba shay baa lagu hantiyaa Een, mid waa mid ka mid ahe waa in shaygii aad awoodeeda yeelato oo isla markiiba aad hantido oo aad guushaada gaadho midna waa mid waa mida waa inay kula noolaato hadafkaagu waa inuusan marxalad kastoo aad marto ay uu sidii aad u noolayd oo kuula noolaado geedka geedka halka nooc oo miraha ay ka baxaan sida hohobta oo kale geedka la yirahdo ma kala mir macaana mirta aad dhadhamisid waa mirteeda kale laakiin mirta u horeyso aad dhadhamisid markay dhadhankeeda kaa dhamaado tan labaad markaad dhadhamisid waxaad u malaysaa inay tii hore tii hore inay tan ka macaan tahay sidaas si lamid ah hadafku maalin walba waxbaa kusoo mara tusaale ahaan haddii aad dhakhtar baranaysay berri baad waxaad ka qayb gashay training saxaafadda ah training saxaafadaha kaaga macaanaanaya kii dhakhtarnimadaha laakiin muhiimaddu waxay tahay kii adigu aad markaas diiradaada ahaa inaad karan labin keento haysatana hadafku marna wuu ku dhibaa adiguu ku dilaa marna adigu wax kugu soo kordhiya markuu adiga ku dilo waxa waaye markii aadan awoodin inaad hanato ambaba aadan awooddeedi lahay inaad qabsato hadafkaagana aad gaadho markaasoo kale haddii aadan iska celin oo aadan naftaada ku qancin mar un waan gaarin laakiin aan haysto hayla noolaado haddii aadan naftaada ku qancin waa ku dilaya laakiin haddii aad ku qanciso naftaada hadafkan waan leeyahay laakiin awooddeeda ma lihi laakiin mar way isoo mari doontaa jaaniskan sidaan uga faa'iidaysan lahaa taas waxay kugu saa'idinaysaa inaad hadafkaaga gaadho waayahay cabdirasaaq gabagabadii barnaamijka ayaanu ku siisi qabanaa maxay tahay caqabadaha ugu badan ee aada la kulantaan intaad shaqadan ku guudi jirtaan caqabadaha aad ayay u fara badan yihiin customka ama muxuu ahaa macaamiisha loo sameynaya teleefanada inta badan muxuu ahaa hadallo qadaf ay ku hadlaan ama hadallo cay ah ayay ku hadlaan taas waxaa waay dhibaatada ugu badan waa in ayna dhahaan oo kaleeto meeshii ay naga dhirigelin lahayeen oo kale aan waxyaabo badan u keenay inayna dhahaan tumaale ayaa tiidiin hadallo xoogaa iska yara adag waa ay jiraan waxaa kaloo ka mid ah ciladihii aan sameynay oo qofkii waxaan garanti ma lahan inta badan screen ayaa bedeleysa screenkii markii aa bedesho qofka waxaa laga yaabaa ahaa inuu dhulka oga soo dhacay asagoo kaa qarinaya cilada rasmiga ee soo gaartay ayuu isbuuc kadib kuu soo laabanaya asagoo qaylinaya oo kuleh muxuu ahaa wixii aad ii samaysay shalay wax fiig ayaa ii samaysay maanta see ku dhici karta inuu wixii iga halaabo waxyaaba noocaas oo kale ah way yimaadaan iyo muxuu ahaa ciladaha qaarkood oo muxuu ahaa qofkii aad ka samaysay uu kuu sheegay ma ahan cilad kale oo uu taleefonkii qabo uu kuu qariyo taa oo hadhowti markii aad taleefonkii aad furfurto kadibna aad ogaanaysa in ciladaha noocaas oo kale ah ay taleefonkii uu qabo taana ay ka mid tahay heshiiskii waxyaabihii aan lagu heshiin wax ka mid ah marka ciladahaas oo kale waa noo yimaadaan cabasho noocaas oo kale ah waayahay gabagabadii gabagabada waxaa leeyahay bulshada soomaaliyeed weliba khaasatan dhalinyarta ah arintan ah shaqa ma haysano ama shaqa ma lahan wadankii waxaa ka wanaagsanaan lahayd in ay guryaha kasoo baxaan ay dhalinyarta keyrkood ah ama kuwa kale ee waxbarta ee farsamada gacanta ay kusoo biiraan maalinba meel ayay mari doonaan oo heer ayay gaari doonaan ilaa ay marka dambe isku filnaadaan sida aniga aan iskugu filnaado kaleeto dhalinyarta soomaaliyed waxaan ku baraarujinaya farsamada gacanta in ay xooga saaraan meelba si aan ula tartano adduunyada inteeda kale waayahay gabagabadii gabagabada waxaan leeyahay haddaad hiigsi dheeriya iyo hadaf ruux la tahay ha isku eegin dibay hortaadaas u soco baan leeyahay dhalinyarada dhammaan soomaaliyeed sidoo kale waxaan leeyahay qofka bini aadamka ah waa inuu leeyahay wax ku hogaamin karo meesha uu u socdo taas oo ah diirad amba hadaf qof walba ha lahaado waan mahadsantihiin v o a dhammaantiin kuwaasina waxay ahaayeen cabdirasaaq maxamed cabdi iyo xanad duraan muuse oo igala qaybgelaya barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo nairobi idinkaga imaanayay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur waa kan mahadsani danda dhegeystayaal waxaan ku bilaabi doonaa horyaalka premier league ingiriiska oo muddo toban maalmood ah kadib dib usoo laabtay usoo laaban doona galabta iyo caawa ciyaarta ugu soo horeysan hal saaciyo bar kadib waxay dhex mari doontaa kooxaha tottenham iyo westham ciyaartan ayaa waxaa isha lagu hayn doonaa natiijada uu keeni karo tababaraha cusub ee tottenham tababare hose marino oo arbacadii aanu kasoo gudubnay loo magacaabay macalinka kooxda tottenham kadib markii habeenkii talaadada shaqada laga ceeriyay tababarihii isaga ka horeeyey bojotino morinio ayaa caan ku ah dhinaca ciyaaraha ingiriiska isagoo horey usoo leeliyey chelsea iyo manchester united ciyaaraha kale ee dhici doona arsenal waxay la dheli doontaa caawa fiidkii southampton liverpool oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay booqan doontaa crystal palace manchester city ayaa waxa ay fooda dari doontaa kooxda chelsea ciyaartaas ayaana ah tan isha lagu hayo oo ugu xiisaha badan ciyaaraha ingiriiska ee caawa dhici doona sbain ciyaaraha la dhici doona galabta iyo caawa tan ugu soo horeysa saacad kadib waxay dhex mari doontaa barcelona iyo leganes real betis waxay la dheli doontaa caawa valencia atletic madrid ayaa booqan doonto qaranada real sociedad iyo real madrid ayna caawa ayay is arki doonaan siriada talyaaniga saddex kulan ayaa dhici doona Een, ciyaaraha dhici doonana kulligood waa kulanno adag Een, tan ugu hor soo horeysa galabta waxay dhex mari doontaa atalanta iyo juventus juve iyada ayaa horyaalka horkacaysa Ee, atalantana waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad milan iyo napoli ayaa iyana ee, ah ciyaaraha xiisaha leh ee la filayo caawa fiidkii ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka sansiro ee kooxda milan inter oo kaalinta labaad ku jirta waxa ay booqan doontaa kooxda torino dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
haatana waxaad ku soo dhowaataan ah, hees ay ku luqayso fanaanada xamdi bilan
Yeah. Thank you Filsamiga lagu gartay ciladu faa'iido male fursadii waa haysta lumin ciladu faa'iido male fursadii waa waa waa haysta lumin wixii kugu filan ayaa fayoobida taageera firsasho waa waa kama huraan firsasho waa waa waa kama huraan ciladu faa'iida male fursadii waa hayska lumin ciladu faa'iida male fursadii waa hayska lumin wixii kugu filan ayaa fayoowida kaa hele firsasho waa waa waa kama huraan firsasho waa waa waa kama huraan
heestaasi adduunyadu waa firaash fan- waxaa ku luuqeynaysay xamdi bilan waxaana heesta horey usoo qaaday oo iskale fanaanada xabiibe xasan tooxow iyada ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo jooga bashiir abikartan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo